منا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة bal shuruuddii muftiga ayaa inoo socotay kolley dee muftiguna waa ruux mujtahida marka meelahan iyada lagaba hadlayo ama dee waxyaalahay uba shardiyayaan taa waxaa shardigii kan ka horeeya uu ahaa waa an yakuuna kaamila alaalati fi lijtihaad in aaladiisu xagga ijtihaadka ay mid taama tahay oy dhan tahay bal kamaalu laalana tafsiirkeedii laba tafsiir buu inoo soo sheegay in lagu fasiro sixatu dihni wa jawdatu lfahmi oo marka haddii taa lagu fasiro shardi gooniyo weeye iyo in ujeeddadu ay tahayba aaladiisan taamkaa waxaa looga jeedaa aqoontan uu leeyahay wixii loogu baahnaa axkaamta in lala soo baxo oo dee jus-iyaadkan adiladii kale kow caamka ah ama ka waaweynaydee dee ijmaaliga ahayd lagala soo baxo taas iyadoo xawaadistii iyo waxyaalihii dee waqaa'icdii lagu tadbiiqinayo oo lagu dejinayo wixii ugu baahnaa ee culum ahaa haddii taas iyada kamaal al aala looga jeedo hadalkan imika inoo bilaabmaya ayuunbaaba tafsiir u ah oo wixii dee jaanibkaa aaladii ay ugu taam noqonaysay ee nin aqoontiisu ay dhan tahay oo markaa u suubanaya ifta iyo ijtihaad uu ku noqonayay waa marka uu dee umuurahan lagaba helu aqoonteedii leeyahayoo bal wejka labaad ee kaamil al aala ay kuba fasireenna sidaan shalayba soo aragnay kaas buu noqonoo haddii sitaa laydhaah shardigii hore ee dee shardigii labaad ahaa ayuun baabay arrintani tahay oo dee waa wixii aaladaas la sheegayo ay ugu taam noqonaysay bal marka calaa kulli xaalin taasi de bal horta labadaa tawjiih baa jiraye macnihii laakiin fiqradu waaba kanoo caarifan mid garanayana inuu yahay bimaa wixii yuxtaaju ilayhi haddaan ficilka majhuul isagaba binaysano fala doona inoo xarak isnayn waa wax alla wixii loogu baahnaa fi istinbaad alaxkaam waxaa kaloo halkan jaa-isa bal mee saaxib nafaxaad xaashiyada nafaxaadka la yidhaahna kolley malaa yar icraabtiisa waayo wuxuu ka dhigay faacil ahaan buu usoo qadaray inaan faacilkiina qadarana ficilkana musame isagaba binaysano on idhaahno caarifan mid garanaya uu yahay bimaa wixii yaxtaaju uu u baahnaayo almujtahidu markaa dhe ruuxa mujtahidkii ama ruuxa muftigii uu u baahnaa ileyhi isaga xaggii muxuu ugu baahan yahayna fi istinbaad ilaxkaami halkan markii aynu matiga soo haynayba waxaynoo taallay fii baa taallay imika mintan taalla waa wax madbacad iyo khada uun ah weeye waayo fiidaa horeya fi istinbaad ilaxkaami uu ugu baahnaa mujtahidku axkaamta la soo bixitaankeeda bal markaa dee waa masaa-ishan jus-iyaadka ah ee uu ama ku fatwoonayo ama dee waxa weeyaan hakuba camal falo ee uu adiladii kala soo baxaye waqaaicda iyo xawaadista kala duwanna uu ku tadbiiqinayo taas wixii ugu baahnaayo marka maxay ah min annaxwi mintan iyadu bayaaniyay noqon markaas waa maadii ayay bimaa yaxtaaju ilayhdii bay bayaankeedii tahay iyo caddaynteedii oo min annaxwi naxwo ah iyo wa luqati luqa ah oo bal taas inuu aqoon u leeyahy ay laabudda waxaa mahuraan ah oo ruuxii muftiga ama mujtahidka aanu ka maarmahayn haddii kale dee taasi waxa weeyaan nin aadaadiisu ay dhan tahay oo markaa u suubanayo ijtihaad ma noqonayo ama iftiam an yakuuna inuu noqdo almujtahidu ruuxii mujtahidka ahaa caaliman mid garanaya oo dee macrifo u leh bilqadri qadarkii allaasimi isagu ahaa dee wax daruuri ah wax laasim ah lifahmi lkalaami hadalka fahimtaankiisa la fahmayo qadarkii macnaa laasimka u ahaana kalaamkii in la fahmo min allugati wanaxw xagga luqada iyo naxwada inuu taa caalim uu kubaya ama uu garanayaa waa wax mahuuraana ama luqatu luqadii waayo ujeedadu markaa waxaa ijtihaadkiisiba uu ku xidhnaanaya iftihii uu suubanayay wixii uu uga baahnaa ee uu ugu baahnaa hadalka inuu fahmo inuu luqadiiyo naxwadii ka garanayo waana kan sii dee cadaynaya waxay taa sababtu tahay oo wuxuu ihi ama luqatu luqadii falianna alqur'aana qur'aankii iyo wa sunnata sunnihii bilisaani alcarabi waradaa waxay ku soo arooreen bilisaani alcarabi carab luqadeedii dee bal markaa fahamkii qur-aankii la fahmayey iyo sunnada fahamkiisii ayaaba ku xidhan luqadii falaa yufhamu lama falaa yafhamu ma fahmayo nusuusahumaa nusuustii qur-aanka iyo tii xadiiska man yajhalu luqata luqada carbeed ruuxa ka jaahilkeen aqooni taas ma fahmayo nusuustii dee haddaanu tarjamo kaloo loo tarjamaya waxaa aqoontiisu ahayn waa ma naxw naxwadii falianna almacaaniya macaanidu takhtalifu way iskhilaafaysaa biikhtilaafi licraabi icraabta kelimada iskhilaafkan ay iskhilaaftaay kala duwan tahay ayaa macaanidiina ay ku kala baydhaysaa oo macnaa xarakadan yar ee kooban ee icraabta ayaa waxay bedelaysaa macnihii xarakadan isbedelaysaana macnihiibaa markay bedesho dee ruuxii taa garanayay icraabtii garanayayna macaanidan kala duwanay tani la imanayso icraabtan isbedeshay uu garan kii kalena wuxuu ka garanayaa ma jirto oo kolkolbay dee taasna icraabtaa yaree kala duwan ee kelimada masaa'il xalaal iyo xaraamle ay ka ratimaan waa intaa yar haddaan misaal soo qaato oo kale xadiiskii ahaa dakaatuljaniini dakaatu ummi dakaatuljaniini dakaatu ummi qolooyin waxay ku dabdiyeen dee saasoo waana say u badan yihiin kuwana waxay ku dabdiyeen inay tadambar nasbiyaan oo dakaatuljaniini dakaata ummihi la yidhaaho macnihina markaa wuxuu noqday bal taas dee janiinkii markaas ahaa waxaa uurka jiifayba ahaa haddii hooyadii la gowraco de hadduu nolol ku soo baxay isagiina gowrac kale u baahan oo markaa xayaatadiisi xayaato ka madax bannaan hooyadii bay noqotee haddii laakiin isagoo dee waxa weeyaan aan nolol markii dee la jeexay ee hooyadii la qalay aan nolol loogu tegin gowraca hooyadii baa ku filan oo dakaadka janiinku waa gowraca hooyadii waana tay dee qolbal markaas qowl qolooyin baa jira dawaa'if culimmada ka mid ah oo la meeya janiinkiina wuxuu u baahan yahay si kastaba gowrac haddii bakti loogu tagana waa ka kaco laguma intifaacayo dee oo wax laga cuni karaa ma jirto markaasna waxay leeyihiin lafdigeen dakaatadan baa nasculkhaaf ama dee waa tashbiihaano dakaatuljaniini ka dakaati ummihi markii kaaftii la gooyeyna nasculkhaafad baa lagu nasbiyey balow markaa janiinka dakaatkiisa waa gowraca hooyadii oo kale markaa waa in la gowraco xarakadaa yaree isbedeshay ee dakaata iyo dakaatu kala noqotay ayaa macnii bedeshay waa icraabtaa ruuxii markaa macrifataa u lahaa dee waa garan kii kale muxuu ma garanayo waxaa dhacday beri dee waqti horena way ahayd laba nin oo nin dee isagu sunni ah xadiiska aada u yaqaanay iyo nin shiico ahaayo dee hadduu xadiiska kale dee waqtigaa culimmadoodii macrifo guud oo funuunta ay u lahaayeen way jirteen laakiin culumul carabiya aada u yaqaanay masalay ku munaadaroonayeen waa masaladii dee rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh wixii uu ka tegay dhaxal ma gelayaan mise ma gelayaan laakiin isaga shiicadii qowlkiisibu wato waa laga dhexli karaa taasi macnuhu ay tahay markaa faadimo iyo markii loo diiday waxay aabaheed kaba heli lahayd waa wax waxeedoodii loo diiday oo kale oo ama saa laguma dulmiyey ninkii adigu sunniga ahaaba wuxuu soo daliishaday xadiis ah inaa macaashira alambiyaai laa nuurasu maa taraknaahu sadaqatun waa xadiiskii dee macruufka ahaa annaga nalama dhaxlayo wixii aan ka tagnay sadaqatun weeye ninkii shiiciga ahaayoo garanaya xaggan inuu daciif ku ahaa naxwada iyo jaanibka ninkan sunniga ula mudaadaroonayay ayaai dee xadiisku sita aad adigu u aqriday ma aha xadiisku waxa weeye lanurasu maa taraknaahu sadaqatan weeye way kor dhawantay meeshani marka dee sadaqatan marka la kor dhawana xaala ayay ku kor dhawan tahayoo xaaladuna dee aynay wasfina saaxiibkeeday u tahay qeybna caamilkeedee waxaa arrintiisu rogaysaa marka laa nuurasu nalama dhexlayo oo nalagama dhexlaya maa taraknaahu wixii aanu ka tagnay sadaqatan xaalu yahay isagoo sadaqaah waa wixii markaa dee sadaqa ahaan uula baxay ee isagoo sadaqaa uu ka tegay waa wasfido xaal uu yahay isagoo sadaqaa nalagama dhexlayo ninkan sumigee la munaadaroonaya ma dareensanayn waxaan dee cibaaradani inay macnaa sidaa u bedelaya wax ka imanaya markaasuu hadal yidhi munaadarada ama hadalkuna wuxuu ku sugaya kitaabkan tanwiirulxawaarika la yidhaha suyuudi leeyahay ee uu muwadaca maalik ku sharxo sharaxa yar ee kooban ee dee kolley umuhaadka kaleba uu saaray oo dee aan badnayn weeye tanwiirulxawaalika la yidhaah kolley iscaafulmubadacna waa raaciyo rijaasha markaas suyuudi dee dabacaadkii hore kitaabkana waa la madbacaysnaa ama markii ugu horreeyey waxyaalihii la madbaceeyey intaan dee dabacaadkan mufradkii imanin markaasaa muxuu yidhi markuu taa yidhi ayuu horta anigu ma garanayo sadaqatun iyo sadaqatan farqi u dhaxaysa waa ninkii sunnigaabaa leh wax halkan intaas wax bedelo oo sadaqatun iyo sadaqatan u dhaxeeya ma garanayo laakiin haddii sida aad sheegaysa ay jirto sadaqatan ay macnaha la imanayso xadiidku ma aha sidaas ee waa sadaqatun haddii macnuhu bedelayo bal markaa waxa weeye xarako yar oo dee taas isbedeshay ayaa waxa weeye in taasoo kale ka iman karaa kolkol khilaaf masala dee saa aan soo sheegnay oo kale ilaa ana allaha acaananii calayhi fa aslama ama ilaa ana allaha acaananii calayhi fa aslamu oo in si waxdee ruux kastaaba qariin shaydaan leeyahay oo xadiid bay kuba soo aroortay adiguna miyaad leedahay oo dee haa ana waan leeyahay laakiin ilaa ana allaha acaananii calayhi halkaa marka la joogo ilaah baa iigu kaalmeeyey ayaa lafti baa jira fa aslama iyo fa aslamu lagu dabdi weeye ma mudaaric baa ficilku mise waa maadi oo lagu kala dabdiyey haddii fa aslamu laydhaa ficil mudaaric buu noqdo waan ka nabadgelayaa weye aniga ilaahay sharkiisii waa iga badbaadiye haddii fa aslama laydhaa uu islaamay weeyo halkaasay masala timi shaydaanku ma islaami karaa mise ma islaami karo oo kuwa shayaadiinta gaarka ama jinka kale kuwa shayaadiintee dee saa noocaa ibliisi ma islaamaya mise waa markaa ma fa aslama baa dabdigu mise waa fa aslamu uu islaamay mise waan ka badbaadayaa wey xarakada yar baa macnaha dee kala bedelay markaa taasaa deeta keenaysa laga maarmaan ka dhigaysa ruuxii inuu faham u yeesho taas wey laakiin hadda ogow markan la leeyahay faham iyo shardi iyo waxyaala ay kaba dhigayaan waa inuu ruuxu ka barto qadarkii uu dee waxyaalahaasna ku fahmayey kaga badbaadayay laxni uu markuu aqriayo wax laxniyo markuu wax qorayana laxniyo ee inuu ku tabaxuro cumrigiisii oo dhan yidhaa waaba weligayba wax kale kama shaqaynayo taas ama uu aqoontii dee khaliil iyo muwarid iyo amsaashood ay u lahaayeen taasi inna shardi maaha bal xataa aimadii luqada sida farisi oo kale iyo barhkood ayaa waxay ku tiriyeen ruuxu hadduu dee jaanibkaa kaba barto wixii uu kaba fahmay in dee umuurahana kuba fahmayay laxni qiraa'ana kaga badbaadayay laxni uu qoraalna kaga badbaadayay waa waxa looga baahan yahay intaa wixii kasii badan dee waxyaalo kaaga ahamsan oo iyagu waa wasiile ee ahaa asalsta dee fiqigii iyo xadiiskii qur-aankii iyo culumtii kale shareecada oo kale ayay kaaba shuqlinaysaa madciica markaa waqtiba jaanibkaa kaba noqonaysa hadduu yidhaha ruuxu qaraa'ibteedii waxeedii umuuraheedii waan tatabucaya ee inuu ka barto wixii uu umuurahana ku fahmaya macaanida isbedelaysa ee ciraabta kala duwan ilaa yaman carabkiisuna uu kaga badbaadayay markuu wax aqriaya inuu khada iyo laxni ku dhaco hadduu wax qorayana laxni uu kuba dhaco dee waana qadar kolley muhiima taasoo qadar yaro kooban ma noqonayse laakiin waa intaas wixii ka badan waxaroon ruuxu inuu ka dhigo juhdigiisa iyo aqoontiisa iyo waqtigiisa waxyaalahan dee ah maqsuudka ee culumtan kale ah uu ilaa inuu saasaxo tatabuceed aanu sidaas kusii daarin falaa budda markaa waxaa laga maarmaana min macrifati naxwi walicraab naxwo iyo macrifo laakiin waa macrifada heerkaa uu ku makansanayo wixii kasii siyaadsanay maaha shardiga kuma jirayaan in taas inuu ka garanayo qowluhu wa macrifati rijaali ragga macrifadoodii halkan bal haddaan hadalkii kolley markii horena waan soo laqeeye berihii hore aan dib uun laqbada isugu yar xidho walow aanu shaarixaynan ishaarayn bal wax yaroo ishkaal yarna ama tigoodna markii hore sheeginaya sheego haddaan idhaahno caarifan bimaa yaxtaaju ilayhi fi istinbaadi alaxkaami min annaxwi wallugati wa macrifati rijaal oo min annaxwi wallugati dhan iyo umuurahan aan iskaga cadafno hadalkii muxuu noqon caarifan mid garanayana waa inuu yahay bimaa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahanyay bal ruuxii mujtahidka ahaa ama yuxtaaju ilayh istinbaadi alaxkaami axkaamta la soo bixitaankeeda kaasoo markaas waa inuu dee garanayo oo min annaxwi naxwa walugati luqa wa macrifati rijaali ragga garashadooda hadalkii haddaan sa halkaa ku cadafna muxuu isaga keen rogayaa waa caarifan bimacrifati rijaal ayuu hadalkii noqonde inuu garanayo ragga macrifadoodii taasna buraad ma aha oo dee bal dee macno ay noo samaynaysaa ma jirto markaasaa daraadeed bay barhkood waxay doortaan qolooyinkii kitaabkan kaba hadlay inaan wa macrifati rijaal iyo wa tafsiiri lqur'aaniyo iskaba raacsano wa an yakuuna kaamila alaalati fi lijtihaad bal caarifan waaye وكامل الآلة في معرفة الرجال ومعرفة الرجال وفي معرفة الرجال رجع معرفته إيه رواد أحاديث أما رجع دمر بدأ ولا بدأ دمر كي كوا معرفته دينا dee koodii dacfi ku shuhroobay iyo koodii cadaalo ku shuhroobay iyo inuu macrifo u leeyahay yaanu ragga xufaada laba sinaanee laakiin macrifo khaasatan axaadiisa kutubtan dee saxiixayn oo kale ka baxsan ee uu axaadiistooda soo qaadanayo sanadkoodii arkaya si umuuraha u kala garto inay kuwan iyaga wixii laga soo laga naqdiyey mooye iyagu kol haddii ummaddu ay qabuul kula kulantay waxba sanadkooda baadhitaankeed uma sii baahnaa raggana waa rag siqaada ee taas waa inuu garanayo ama xagga aaladiisa ay taam ku tahay haddaba macrifatu rijaal maxay tahay ay ruwaati alxadiisi xadiidka raggii warinayay liyaahuda si uu qaato biriwaayati lmaqbuuli kii la aqbalaya riwaayadii ee minhum iyaga kaba mid ahaa duuna almajruuxi kii la daciifiyey duunkii oo kaa uu kaba tago adigu dee raggii xufaada ahaa kalaamkoodii ayuunbaabu u laami kutubtuna dee haatan umuurahaasi waa umuuro dabdisan ruwaadina waa ruwaad laga wada hadla bal maalan bal axaadiista nafteedii waa axaadiis in qaaliban la dabdiyo kutubta dee aan shuhuroobin ama masaaniid lahayd ama ajzaa ahayd iyo ama dee kuwaas mooyaaneen aad diraaso u gelin mooyaane bal markaa umuuraha deeto ayuunba u laabmi weye waa inuu taas si ugu laabmi kari lahayo si u fahmaya iyo waxyaalahaas iyo istilaaxaadka u garan lahaa u garanayo qowlu wa tafsiir alaayaati alwaaridati fi alaxkaami walakhbaar inuu bal maalan dee adigu aqoon u leeyahay tana caarifan isagana wixii uu baahnaa bimaa yaxtaaju ilayhi fii tafsiiri alaayaati aayaadka tafsiirkooda ugu baahnaa aayaadkii alwaaridati soo aroortay fil axkaami axkaamtii ku soo aroortay oo qur-aankii oo dhan kamay dhigin walow dee haddana qur-aankii xataa aayaadkan aan axkaamta aynay qisas iyo taasi iyaguba axkaamo laga qaatay ay yihiin oo kutubtan u cinaayoota axkaamta qur-aanku ee umu aayaad badan oo ama qiso ku soo arooray ama dee waaqaco aan xukum daahira lahayn bay haddana axkaam lagalaba soo baxaayo kolley wax in gaara lagu xasriyo laydhaa shan boqol weeye ama intaa weeye ma aha ee wixii bal axkaam kuba soo arooray tafsiirkoodiina si dee aanu u khilaafin waa inuu garanayo macrifo u leeyahay waxba shardi maaha inuu xifdisan yahay laakiin waa inuu makansanayo dee halkeedii meeshii uu uga laabmi mawdinkeedii ugu noqon karo ugana qaadan karo iyo walakhbaari wa fii tafsiiri alakhbaari akhbaarta tafsiirkoodii waa axaadiisiye alwaaridati soo aroortay fiiha fi laxkaam iyadna waa axaadiistii axkaamta ee jaanibkaas dee axkaamtan kala duwan lagaba qaadanayay iyadana bal inuu faham macnahoodii iyo iyagii iyo taa u leeyahay aywa min shardi lmujtahid mujtahidka shardigiisa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay caaliman mid garanaya oo macrifo u leh binusuusi alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha nusuustiisa alatii nusuustaasoo lahaa tacalluqun calaaqa ama tacalluqu ugu sugnaaday bimaa yajtahidu fiihi waxaan uu ku ijtihaadayo min alaxkaami kolba axkaamtan uu ku ijtihaadayo uu doonayo dee inuu adiladan guud kale iyo nusuustan kala soo baxo xukmkii iyada jus-iyadan waafaqsanaa ama xukmkeedu uu ahaa taas waa inuu dee garanayo macrifo u leeyahay oo fa yacrifu tacriif bay ma tafriic bay kasii tahay inaan yakuuna caaliman binusuus alkitaabi oo markaa maxay noqon fa yacrifu fahuwa yacrifu wuxuu garan aayaati alaxkaami aayaati axkaamta iyo wa tafsiiraha tafsiirkeeda iyo walaxaadiisa axaadiistii alatii axaadiistaasoo tatacalaqu biha alaxkaamu axkaamta ay ku tacalluqayso walaa yushtaradu lama shardiyayo xifduhaa waxaasoo dhan korka inuu ka haya lama shardiyayo axaadiistii oo dhan inuu yaqaanona looma shardiyayo sanay usoo dhigteenna qur-aankii oo dhan inuu tafsiirkeedii iyo macaanidiisii hagaag u fahamsan yahay hagaag caalim ugu yahay taas ama mutabaxir ku yahay looma shardiyayo balyakfi waxaa ku filanna macrifatu madaaniha meelaha ay madaanteeda ee dee uu ka helayo madinatu shayi waxaa la yidhaha almakaanu aladii yudanu wujuuduhu fiihi meesha la filayo in laga helo ee dee isaga mowdiciisa iyo meeshiisaa taas baa la ydhaha haddaba dee kutubtii kala dunayd meelihii aayaadka iyo axaadiista madaanta u ahaa tafsiirkooda iyo macnahooda iyo dee wixii lagala baxayana madaanta u ahaa ee laga helayay taas waa inuu garanayo ku hanuuni karo waayo dee iyaduba taasba waa iska ha ruuxu waxa isagoo kutubtii haystaa masaladii uga baahnaa baa dhici karta halkii uu ka heli lahaa iyo baabkii uu doonan lahaa inay ku adkaato in hore u fahamsanayn kitaabkiisina way kuba taallaa marka ruuxoo garta masaladii halkuu ugu hagaagayo iyo halkuu kaba deeyo iyo taasoo kale dee iyadu waa macrifo fiican haddaba inuu galo macrifatu madaaniha fii abwaabiha liyuraajicaha si uu muraajaceeyo waqta alxaajati ilayha markuu baahdo wa min kamaali ilaalati aalada tamaamkeeda waxaa kaba mida cinda almujtahidi ruuxu mujtahidka an yakuuna calaa cilmin inuu macrifo u leeyahay biusuuli lfiqi usuulfiqi horena waa tii lafdigii aslan bal usuulfiqi haddii lagu fasiro dee waxbaa ka yar imanaya ictiraadee aynu soo marro halkaa kolkol laba geliyey haddii halkaa laga daayo qawaaciddii fiqiga lagaba dhigo iyaduna waxaa kamaalulaala kaba mida cinda almujtahid an yakuuna calaa cilmin biusuuli lfiqi usuulfiqigan inuu macrifo u leeyo dee bal waa cilmi asaasi u ah xaggii ijtihaadka lianna hada alfanna fannigani wandicaamatu waa tiirka iyo dicaamada allatii taasoo yactamidu uu cuskanayo calayha dicaamada korkeeda alijtihaadu ijtihaadkuba wuxuu ku xidhnaa waayo adiladii ijmaaliga ahayd si loo istismaarsanayay si axkaam loogaba qaadanayay iyaga naftooda sii dee bal maalan ama laysugu qaydayay laysugu khaas yeelaya loo kala horraysay umuuraha cilmigii dhigaya waa kan wataqadamat ilishaaratu ilaa dalika taa ishaaro la ishaaraana way noo soo hormartay wamin shuruudi lijtihaadi ijtihaadka shuruuddiisa waxaa ka mid a an yakuuna almujtahidu ruuxan mujtahidkii inuu yahay caaliman mid macrifo u leh ama caalim ku ah binaasikhi waalmansuukhi naasikh iyo mansuuqi ama qur-aanka horta waa dee marka hore martabada koobaad iyo axaadiista dee waxyaalaha kale naskhi ma gelayaane labadan buu gelayaa nusuustii waxyiga haddaba naasikh iyo mansuukhiina waa inuu macrifo u leeyahay ama cilmi uu u leeyahay maxaa taas loogu shardiyayaa lianlaa yacmala si aanuu ugu camal falin wayuftiya aanu ugu fatwoon bilmansuuqi xukunkii mansuuqa ahaa ee lagaan dee lagu aan camalka lahayn bal maalan mansuuqii oo dee kutubtii ku sugan ama qur-aan ha noqda ama xadiise si aanu ugu fatwoon taas baa iyadana shardi ay u tahay inuu macrifo u leeyahay dee umuurahaasna waa umuuro kolley dadaal badan iyo sabir badanuun uga baahan ee laakiin waa umuuro dee kutubtii inooguba wada sugan oo dabdisan wallahu aclam bal halkaa muftigii iyo wixii loo shardiyaya ama mujtahidkii baan kagaba baxnay wuxuu halkan noogaba bilaabmaya ruuxii dee muftiga muqaabilkiisa ahaye waa kii isagu aan heerkaa gaadhin ee markay xaadiisa ku timaado arrinii ku timaado u baahnaa xukumkii shariicada in cid kale u weydiiyo oo uu bal matalan markaa qowlkooda uu kuba camal fadhiya si ay ugu fatwoodeen waa mustaftigii maa yushtaradu fi lmustafti ruuxa mustaftiga fatwada dalbaya dee fatwadina waa bayaanulxukmi uune dee in xukum loo caddeeyo masale xukumkeed isagu cid kala weydiinaya wixii loo shardiyayay cinwaankana kollay juwaynimo laha ee dawaa sharxaane wamin shardi lmustafti mustaftiga shardigiisa waxa kaba mid ah ruuxan isagu fatwada dalbaya shardigiisa waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay min ahli taqliid waa dadkaa aan gaadhin heer ijtihaad ka aan heer ijtihaad gaadhin koley dee ama bal kolle waa ehla taqliid waa kaa isagii ah dee aan isagii aqoontiisii u saamaxayn inuu adiladii ijmaaliga ahayd axkaamtii kala duwaneyd kala soo baxo aan heerkaa gaadhin bal matalan taas xataa de hadduu dee suurooyin oo kale taas kale iyo ninkii aan dee macrifada fiqhi ee aada u sarraysa ee fiqiga wixii lagu ijmaacay iyo wixii laysku khilaafsanaa iyo umuurihii kale iyo adawaadkan aan kulansan hadduu xataa waxyaalahan kutubta wax kaba aqristay dee nusuustii iyo umuurihii kale ee aqoontii kale iyo shardigii baaba kaba maqan oo kolley isaguna heer uu wax ku ijtihaada mmahagima gaadhsiisne haddaba waa ruuxa inuu yahay min ahli taqliid waana inoo soo soctaa bal taqliidkana uu sharxi doonaa isaga matniga aan ku arki doono marka maxaa dhici de haddii shardigii taa laga dhigay fa yuqalidu fa huwa isagu yuqalidu wuxuu qaadanayaa qowlkiisa oo uu raacayaa almuftiya kii isagu u fatwooday filfutya maaha wixii ficilkiisa kale ee waa markuu masaladii weydiiyey jawaabtiisan fatwiyada ah ama fatwada ah ayuu kuma raacayaa walaysa lilcaalimi ninkii isagu caalimku halkan waa mujtahid muqalidka caalim ma yidhaahaanba bal markaa ninkii caalimka uma sugnaanin an yuqalida isagu waa inuu ijtihaadkiisa wixii uu ku gaadho uu ku camal falo ee ruux kale un inuu qowlkiisa qaato isagoon xujadiisii iyo taasi aanay jirin oon ogeyn iyadoon maqhadkiisiina ogeyn dee taas uma sugna walaysa lilcaalimi an yuqalida waqiila waxaa layidhi yuqalidu intan waa in ziyaada oo nusqooyinka qaarkood dhacday waqiila yuqalidu laakiin haddii a la yidhaha sharaxay umuuruhu inoogu wada iman لما فرغ المصنف مصنف مركو كفارغو دمي رحمه الله تعالى من بيان شروط المفتي مفتي شروطي ساعدين تيدي أي شرع وحب العبي وقد قلي في بيان ما يشترط وحي لو شردي عدين تيد في المستفتي روحا إصاق فتوى الضلبية والمستفتي mustaftigu ismu faacilin weeyo min alistiftaa'i ayaa laga keenay ama uu ka soo jeedaa laga soo ishtiqdaaqay masarka bimacnaa dalab ilfatwa istiftuuna waa maxay waa fatwo iyo in masalo xukunkeed lagu caddeeyo lagaaga jawaabo dalabkeed iyo codsigeed taas baa alistiftaa'iyo waa codsigan ama dalabkan la dalbayo ee cid la weydiisanayo bal masalo ruuxii inuu ka qanciyo ama dee ka bogsiiyo oo uga jawaabo fasiinu wataw siintan iyo tadan alistiftaa iyo almustafti iyo istaftaa ficilka dee masalkani kasoo jeeda kuba sugani lidalabi dalab bay u sugnaato dee waa macaaniday markaa siintan iyo tadan afcaasha lagu siyaadiyaa ay keento macaanideeda kolkol iyadoon macnaha lahayn bay jirtaa se istakhrajo oo kale dee wuxuu dalbay in lasoo bixiyo maha isagiibaa wax la baxay ee laakiin waa qaaliban macnaheedaa siin iyo ta haddii ficil kaste loogu siyaadiyo waxay keentaa weydiisi oo kale se istakhbara oo kale uu warsaday macnaha inuu u waramo ayuu weydiisay istaclamaya taas laakiin kolkol bay dee macnaha keenin istifaada maalan haddaan idhaahno iyo istakhraja almataacayo siintiyo taada halkaa dalab maaha walmuraadu huna halkan waxaa looga jeedaa mustaftiga assaa'ilu kii weydiinayey cid kale weydiinayey can xukmin sharciyin maaha wax kale waa xukm sharciya qowluhu wa min shardi mustafti an yakuuna min ahli taqliidi waxaa qowlkiisaasi uu yahay waa maxay macnuhu ay ahli jawaasi taqliidi inay wax taqliidtaan oo ruux kale qowlkiisii isagoon xujadiisii iyo daliilkiisii aanay ogeyn ay iska qaataan xukumkii u caddeeyuna isaa iskaga dhaqmaan oo iskaga camal falaan dadkay u bannaan tahay weeye waa dadka haddii taqliidkaasi u bannaayo waayo xaddii iyagu ay ku ijtihaadi lahaayeen umuuraha kale ay ku ogaan lahaayeen baanay aqoon ahaan gaadhin kuwaas taqliidku u bannaanyay ehelkeedu waa inuu kaba mid yahay laa min ahlilijtihaadi dadka ijtihaadka u ehelkaa ee makansaday inay ijtihaadaan ama heerkaa gaadhay aanu noqon fa yadkhul fiihi markaa waxaa soo gelaya markaan nidhaahn ahli jawaasi taqliid ama ahli taqliid alcaamiyu kii aan aqoonba lahayn waa soo geli wlmutacalimu ruuxii wax baranayay alladii kaasoo lam yamluq darajat alijtihaad ijtihaad darajadii aan gaadhin ama dee markaa dalab yaanu kuma sugnaanin bal isagu dad waxa baraya laakiin heerkaa aan makansan kaasba uu soo gelayaa qowluhu fa yuqalidu lmuftiya fi lfatya ay ana almuqalida ruuxan muqalidka ah yajibu calayhi waxa waajib ku noqon taqliid lmufti muftigan qowlkiisa inuu qaato ilaahay baa yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dee weydiinta ahla dikri wax la weydiinayaa maha ruuxu inuu weydiiyo une waa inuu ku camal falo oo wixii ay ugu jawaabeenay iyagu u sheegeen markaa uu ku dhaqmo kol haddii aanu macrifada aanu lahayn markaa maxaa waajib ku noqon kol haddii xaadisadii taal masaladii u baahayay si ugu camal falo ama uu baltaas ciddii dee wax ka aqoon kale oo uu isagu kula soo baxan aanu lahayn markuu muftigii uu sheego inuu qaato taas baa waajib ku noqon ay yajibu caleyhi taqliid lmufti waa liqusuuri gaabnidiisa uu ka gaaban yahay isagoon u gaadhsiisayn can idraaki alaxkaami min adilatiha axkaamta hareerkeeda iyo ka qaadashadeeda adiladeeda lagala soo baxo wa qowluhu fi lfutya waa maxay ay fii jawaabi lmufti way futyadu waa muftiga jawaabtiisii can isu'aali su-aashii uu ka jawaabay almuwajahi ilayhi loo soo jeediyey min almustafti mustaftiga de laakiin shardi ma aha isagu inuu weydiiyona wixii la weydiiyey taa keenayso hadduu isagu ka weydiiyo yahay iyo haddii keyrkii oo isaga lamidii uu weydiiyey ama isagoo dee uu sheegaya maqlay masalada xukumkeedii isagoon cidbo weydiin kana uu maqlay intiba dee waa futyadii oo waa wuxuu ku camalfalayo wamacnaa taqliidii taqliidka macnihiisna waxa weeye qabuulu qowlihi qowlkiisaoo la aqbalo walcamalu bihi camal fal lagu camalfalo qowlkii kamaa sayaati siday noo iman doonta wadaahiru qowlii fi lfutya dad uu yidhi daahirkeedna waxa weeye hadalka daahirkiisu wuxuu noqonayaa wax cibaaradan baa keenayseen annahu yuqaliduhu fi lfatwa wuxuu isagu raacayaa oo uu isagii ama qowlkiisa ku aqbalayaa wixii uu sheekhan ama ninkan caalimkii ku fatwooday ee uu af ahaan kaga jawaabay qowl ahaan walaa yuqalliduhu fi lficli laakiin nin caalimo oo mujtahidoo wax sameeyey haddaba waa ficilkiisii taas taqliid ma keenayso kuma qallidanayo ama taa kuma qaadanayo oo kuma raacayo falow ra'aa hadduu arkay aljaahilu ninkii jaahilkaha alcaalima ninkii caalimkaayo yafcalu samaynaya ficlan ficil samaynaya lam yajus lahu uma banaana taqliiduhu fiihi inuu isagii u saas isba idhaa ficilkaa waa kaa sheekhibilma sameeyey adna waan samaynaya waa bannaan yahay xataa yasalahu ilaa uu weydiiyo id lacalahu waxaa dhici karta facalahu ninkan mujtahidkii inuu ficilkan lacalahu ay lacala almujtahid ama lacala alcaalima damiirka hore waa halkan facala waa facala hada alficla wey ficilkani inuu sameeyey liamrin amar lam yadhar aanu muuqan lilmuqalidi waxaa dhici karta kolkol dee khada ka dhacay inuu yahay kol waxyaalo iska tarakhusanaya inuu sameeyo nu dad uguma fatwoodeen ee bal ficilkani gaar ahaantiisu ma aha dee waxa weeyaan wixii ruuxan lagu taqliidsanaye laakiin marka su-aal uu dee isagoo sharcigii cadaynaya uu su-aal xukumkeedii sheego saa fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamun taasba ah tan taqliidka keenaysa waqowlu qowluhu yihi walaysa lilcaalimi an yuqallida qowlkiisan uu yidhi caalimka uma sugnaanin inuu wax taqliidto cid kale uun iskaba raaco macnuhu waa maxay ay walaysa lilmujtahidi mujtahidkii uma sugnaanin caalimku meelahan waa mujtahidkiie an yuqallida hayrahu qayrkii un inuu qowlkiisa qaato oo waa nin kale uun qowlkiisii isagoon xujadiisii iyo wixii aan ogaynba sababtuna waa maxay oo isagu ninka kol hadduu mujtahid yahay nin kale mujtahid kale qowlkiisa ma qaadayn waa inuu isagu ijtihaad waajibkiisa waa inuu la yimaado sababtuna waa litamakuni makansigiisa min alijtihaad ijtihaadka uu makansanayo laakiin laba suuro ayay dee culimmadu kaba soo reebaan oo ninkii mujtahidka ahaa ee imaamka ahaa uu kolkole nin kale qowlkii uun imaam kale qowlkiiun u qaadan karo waa maxay labadaa suura waa ilaa ida ijtihaada inuu ijtihaado un mooye bilficil ficil ahaan uu ijtihaado isagu ijtihaadkii la yimaado masaladii rogrogu dee wixii bal uu markaa gees kastaba kaba eego walam yadhar lahu lxukmu uu muuqan waay waxba u raajix noqon waayaan xukm baa u muuqan waaye waxba u raajix noqon waayey dee waanu camalfalna wixii waa ugu baahan yahay nin kale qowlkii dee markaastaasina wixii uu karayaa imika tan ah waa wixii uu u suurtagelaysa uu karayay baa sa noqonaysa bal taas waa u bannaan tahay arrinta labaad aw nasalat bihi oo taas waa eegay wuu eegay waxba way u raajix noqon waaye dee nin kale waxu raajix noqdeen qowlkiisa inuu qaataa way u banaantay aw amase nasalat bihi xaadiatun masala ku timi degdega xaadisa dhacdaa kusoo degtay taasoo taqtadi lfawriyata dhaqso in xukumkeedii loo rida ama looga jawaabo keenaysa isagiina waqti ma haysto uu markaa masaladii ku eego arrinta waa arrin degdeg loogu baahan yahay waa xaadise degdega waqti dee uu ku ijtihaado uu masaladan dhinac kastaba ka eegu markaa bal halkaa dani qaalibu wuxuuguba yimaado ama waxay u raajax noqdaan ma haystaba arrintiina degdeg weeye markaasoo kale dee nin uu ogyahay qowlkan inuu qowl masaladan ra'yi uu kaba leeyahay ama wuxuu ku ijtihaaday oo qowli uu jiro kaasna waa qaadan karaa laakiin si kale in kol hadduu mujtahid yahay dee ruux kale mujtahida inuu qowlkiisa un saa ku qaato taasi uma bannaanaba fayajuusu markaa waxaa bannaan labadan suuro an yuqallida inuu ninkaa caalimkii isagoo caalima isagoo mujtahida uu taqliito ruux kale xiinaidin lidaruurati waa daruuradan daraaddeed ama ida ijtihada hadduu ninkii caalimkaa ijtihaado waadahu ijtihaadu ijtihaadkiisa uu gaadhsiiyo oo ijtihaadkiisii dee kuma gaadho dee danni adagunbuu weeye waxaan uu ku gaadhayaa haalibe ilaa xukmin xukum lam yajus lahu uma banaana an yantaqila canhu inuu kaba guuro oo dee markaa wayuqallida uu raaco oo iska qaato uunoo hayrahu hayrkii oo min almujtahidiina biitifaaqi kol hadduu ijtihaadkiisii waxay isaga ijtihaadkiisii la raajax noqotay nin kaloo mujtahida inuu yidhaha may hebel baa saa yidhi hebel baa qowlkiisa iska raacaya taasi uma banaana وqwlه وqiila yuqalid hada haabitu fi bacdi nusakhi nusqooyinka barhkood wax ku sugan weeye nusqooyinka waraqaadkee kale kuma sugna daahirkuna waxa marka leey me waxaa la yidhi waa taqliidan karaa waxaa qowlka daa'ima meeshan malaa sida raajixa ay tahay ana alkhilaafa fi man lam yajtahid waa ninkii aan markaa weli masaladii kuwa ijtihaadin in ijtihaadin ayaa khilaafku yahay fahal lahu an yuqallida hayrahu inuu qayrkii un iska qaato isagoo ijtihaadkii markaa intuu iska daaya ma leeyahay taas baa daahira khilaafku inuu yahay marka alarjaxu qowlka raajixiina anahu mamnuucu min ataqliid halkaasa la isku khilaafay ruuxu xataa suurada in dee taaf arintaasi ay dhacdo inuu waxba u muuqan waayaan ama arrinta ay degdeg tahay mooyaane intuu ijtihaadkiisa isagu iska daayo inuu qowl kale un iska qaato taasi mamnuucu min ataqliid ilaa fi lxaalatayn almadkuuratayn labada xaalaynu soo sheegnay un mooye waxa kale ruuxii taqliid looma ogo ama uma banaana waclam waxaad ogaataa anahu yajibu waxa waajiba cala almustafti ruuxii fatwada dalbaye waxa waajib ku ah eeg waa ruuxan dasaa'ilka ah an yuriida inuu ula jeedo bistiftaa'i waa istiftihiisa iyo su-aashaa uu isagu cidda weydiinayo ee uu dilayo dadkii kale uu aqoonta bidaya ama caalimkaa wax weydiin inuu ula jeedaa waajiba alxaqa xaq iyo walcamala bihi inuu xaq iyo camal fal ujeedadu aanu ula jeedin bal ninkan cilmigiisa ku hubso aqoontii ninkan ha qaldamo oo hadhow dee aad ku ceebaysto sidaasuu ku jawaabayoo taas aanu uga jeedin sida su-aalahan uqluudaadki oo kale xadiis baanaha canil uqluudaati oo kale bal markaas ujeedadu ay tahay waa cilmi isaga ka maqan buu doonayaa inuu ogaado isagii waa wuxuu silayay aad ku camal fashid arrintiisu waa inay taa noqoteen wax kale ahayd falaa yasalu markaa kol haddii arrinku taa yahay ma weydiinayo oo camala yacni waxaan dee macnibo faa'iide ugu sugnayn oonu camalkeenna u baahnayn oonu baahiba u geyn taas cid ma weydiinayo aw yatatabacu rukhasa ama se rukhastii ma raacraacayo oo wixii ujeedadu hebel weydii bal haddii kan kale kaaga fududaado kan kaleo dee qowlka ugu sahlan aad qaadatoo kaleo rukhastii taasna dee inuu la yimaadaa wuxuu bannaan ma ah aw yatatabacu rukhasa aw amase yaqsidu ma raacraacayo wey ay laa yatatabacu rukhasa weeyaan aw yaqsidu ay laa yaqsidu uma qastayo ifxaam almufti ruuxan muftiga inuu ku aamusiyo ku afgooyo masaladii yidhaah waa ka hebel baan wax weydiiyo u garanba waaye taasoo kale ifxaamkii inahu lama qastayo aw amase yaquulu halkan yuqaalu baatala in uu yidhaahaba aftaani oo bacda dee ujeedadiisu yaanay noqonin inuu ujeedadiisu ay tahay aftaani hayruka bikada hebel adiga hayrka ayaa saa yidhi hadduu saaid hadduu doonaya ha ku camal fale wuxuu isagii ula yimaadaa meeshu ma jirto haddaad xaqdoon kale iyo masaladii uu doonaya yaqiin inuu ka gaadho ahayn adiga kayrkaabaa saa igu fadooday aw naxwu daalika ama wixii la mid ah oo min almaqaasidi sayi'a maqaasidii xunxumayda walaa yastafti arrin kaloo muhiimana waa tan oo wuxuu idhi fatwo ma weydiinayo ilaa man shaksi mooye yaclamu uu og yahay aw yaqlibu amase haalib ay u tahay calaa damihi marihiisa anahu ahlu lilfatwa oo qoloyinka kale shuraaxdii markay qowlkan kaba hadlayeen fa yuqallidu lmuftiya fi lfutya ayaa bal masalan waxa weeye ayay yidhaaheen laba masala kuma sugan oo midi waa taa hore oo laynooguma soo sharxayo dee ruuxu kol haddaanu ahlal ijtihaad ahayn inuu taqliidkaas qowlkiisa raacayo laakiin wuxu uu raacaya ay tahay qowlka loogu fatwoodee ficilka anayn waa taa iyada isaga noo soo sharxayba taa waan soo aragnay masalada labaad waa tan uu halkan ku sheegay isagu si munfasilo dhici karta kitaabka cibaaradiisii ka baxsan oo uu kitaabkii ku kordhinaya iyagu halkan hadalkiisa horunbay kaba soo saareen oo ah cibaaradan uu yidhi fa yuqallidu lmuftiya muftigiina almujtahid la yidhi maxay keenaysaa dee ruuxii aan mufti ahayn ama aan mujtahid ahayn inaanu taqliidsanayn inaanu kaa wax weydiinayn markaa ruuxaan mufti ah oo markaa masalada labaad cidda wax la weydiinaya waa cid aqoontaa sare leh ee ruux kastoo cumaamad soo xidhay ama qamiis soo xidhay ama dadku ay leeyihiin waa sheekh dee taa waxba lama weydiinayo oo taas ruux kastoo saasa waa ninkii aqoonta lahaa ee lagu ogaa taasna see lagu garan waaba kan tiibuu isagu masalada ama si khaasa adigu kitaabka ugusoo ayuu raaciya walaa yastafti ruuxan muftigii mee mustaftigii fatwo ma weydiinayo su-aashii in loogama jawaabo ilaa man shaksi mooye yaclam wuu ogyahay muxuu ogyahay anahu ahlun lilfatwa ina hadalkaas raacsan anahu ahlun lilfatwa inuu fatwo u helyahay amase waa wej kale aw yaqribu amase haalib ay tahay oo cala dani malih yaanu dee yaqiintaasa lahayninbe laakiin dani adag uu malaynayo muxuu malaynayaa anahu ahlun lilfatwa oo labadiiba dee way u taallaa ilaa man yaclamu anahu ahlun lilfatwa aw yaqribu calaa danihi anahu ahlun lilfatwa iyaduna teebuu taa kuma ogaan waa bimaa yaraahu wuxuu arkayo oo min intisaabihi ninkan dee u fadhiisigiisa iyo uu oogankiisa u oogan yahay uu joogsaday weeyaan oo u fadhiyo lilfutya dadkii had iyo goor dee waqtiyadaa horena ama baryihii hore masaajida waaweyn jawaabicda de raggaa muftiyadii tirarkooda unu way fadhiisan jireen oo mustaftiintu ay uguba iman jireenba dee waa inuu isagiibaaba wuxuu ku shuhroobay dadka inuu u fatwoodo oo taasaabuu u banbaxay taas waa wuxuu ku ogaan karo iyo wax tiraaminaasi lahu dadka xurmayntooda ay dadkii ay xurmaynayaan iyo dee jawaab wa akhdihim canhu qaadashada ay kaba qaadanayaan umuuraha caynkaasa weeye taas oo taas isagii baa ku arkayo umuuraha saa u muuqday taas ehel buu markaa daacay qaalib danigiisii u noqotay inuu fatwo u eheryahay amase waxa weeyaan waama ogaaday waa mid aw amase wuxuu kuma ogaan bimaa yaraahudi aw bikhabari cadlin canhu ruux lagu kalsoon yahay ayaa uga waramo yii ruuxaasi fatwu u eheryahay oo waa nin wax la weydiiyo ayuu ku yidhi oo caalim ah oo sidaasuu kuba yidhi taas ayaa dee markaa labada arrimood buu ku ogaan karaa ama danigiisii markaa qaalib dani qaaliba uu heli karaa inuu ahlilfatwa uu ku gaari karaaye bal maanta ama in isagu ha arko oo taa ha ogaado ama ruux lagu kalsoon yahay ha u sheegee dee taasuu ku ogaanayaaye ruux caynkaasa mooye ruux kale dee inuu fatwooda uu fatwo weydiiye maahan wayambaqii waxaa haboon de kollayna waxaa iska jirta kutub dhan oo culimmadu ay kaba hadleen fatwada iyo aadaabteeda iyo muftiga shuruudiisa iyo kan mustaftiga aadaabtiisa iyo ragga ninka muftiga isaguna masaa-isha kale la weydiinayo balse habdhaqankiisa uu noqonayo iyo ibnu salaax baale kolley kitaabkiisuna baabka asaas buu u yahay marka la eego kutubta fatwada asaas buu u yahay oo de waxaad moodaa ibnu qayim oo kale mujaladka afraad ee aclaamu lmuwaqiciin waxa soo arooray isaga talkhiiskiisii inuu yahay raggii iyaga kaba dambeeyey nawowina kiisa ayuu talkhiis u yahay kitaabka nawowi oo kale walow isaga iyo saymari iyo khadiib uu saddexdooda isku daray marka la eega nawowi kitaabkiisaoo kale adigu ibnu xamdaan waxaana iska jirta beryo dambe mawsuuco lix kitaabo kuwa kamida ay mawsuucat lfatwa intay ku magacaabeen ay isku madbuceeyeen baa jirta laakiin de bal kutubta kitaabka ibnu salaax kitaabka ibnulqayim nawowi kitaabkiisan isaguna oo majmuuciisa bilowga uu kuba sheegay baabka muhimkee marka dee intaanu majmuuca marka muqadimaadkiisa oo kale ibnu xamdaankiisa oo kale bal khadiib oo isaguna koley alfaqih walmutafaqina qayb buu kuma sheegay mala kitaabna leh saymarin la yidhaha kitaabkiisa dee waxa weeyaan amaan araga laakiin nawowiya baa soo talkhiisiya bal qolooyinkaas horta umuurahan aadaa balog hadda iska daaday qolooyinkan mucaasiriinta rag badan baa umuura wax kaba qoray ama mudakiraad haba noqdeen ama barhkood kutubba hagaba noqdeenoo fatwada iyo waxyaalaheedo dee waa marxalo aada u khadiira ama waa arrin aada iyo aada u weyn oo dee wax sahladba aan ahayn beryihii horena culimadu ama raggan muwalaadii way laba socon jireen dadka caynkaasa ama aimadaa hore sida khadiib iyo saymar iyo raggani waxay odhanayeenba waa in dee ibnuljawsi iyo waxa weeye ninka imaamka waxaa waajibka ama dadka madaxu ah ciddii dee fatwo u suubanba inuu u diido fatwada sida ninkaan dhakhtarnimo u suubanba dhakhtarnimadii loogu diidayo ama dee waxyaalaha kale dadka dhibi ay ugaba imanayso inuu ruuxan ehel u ahay ninkii doonaya inuu kuba qaadkaco loo diidayo taasna wuxuu ku ogaan karaa buu leeyahay dadkii kale culimmadii ahaa inuu weydiiyo keeba u suubaniyo kaasoo kii aan u suubanba laga kiciyo meelaha ay dadka ugu fatwoonayaan ama se lagaba manciyo bal haddaba taas weeye wayabaqii waxa aboon an yakhtaara inuu doorto tanna waa arrin kale oo ku taqalluqsan mustaftiga awsaqa almuftiina dadka iyagu wax fatwooda kuwii loogu kalsooni badnaa cilman waracan ujeeddadu waa masalaad u baahan tahay laba mufti iyo in ka badan baa jooga oo dadka iyaguba dee heerkii aqooneed ee loo baahnaa leh cadaaladoodiina leh marka inta aanad weydiin weeye intaanad mid weydiin walow kii faadilkaayoo jooga ka mafduulkaa la weydiin karo kol hadduu isaguna aqoonteedii leeyahay laakiin intaanad weydiin buu leeyahay maxaa roon in aad kala doorato labadooda kii si xagga siqanimada iyo kalsoonida lagu kalsoonya ay sii badan tahay aqoontiisa iyo xalaal miiradkiisa iyo cadaaladiisa uu ka kale kaba badan yahay inuu kaa doorto waqiila waxaaba la yidhi culimmada qaar yajibu daalika inuu ikhtiyaar markay noqoto kasii mudan si aanay hawadiisa iyo waxaasi u noqonba labada mufti ama muftiinta dadka wax fatwoon iyo kooda siqanimo ama dee cilmi ahaan iyo warac ahaan ziyaada leh inuu doorta uu kaa weydiiya waajib baabay tay baa layidhi lianna algarada ujeedadu xusuulu danni lisaabati in si xaq ahayd la waafaqo taa dani loo maleeya inuu kuu xasilo sidaada malaa masaladan xukunkii ilaahay waa sida taasba weeye wahiya ilal afdali ka sii mudan ee cilmi ahaan iyo warac ahaan iyo taqwa ahaan ku mudan waxa weeyaan iyada isaabadaas iyada xaggiisay usii dhowdahayba bal markaa umuurahaas ayaa ah ee kolley waa ta aan sheegayo kutub badan bay culimadu ka wadnaa wallahu subxana watacaala aclam بسم الله الحمد لله سنة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تقتل علينا وارضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين